أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen axad ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo mar kale caddaysay mowqifkeeda ku aadan dhulboobka xasan sheekh uu ka wado muqdisho dignin adagna u dirtay cid weliba oo iibsata dhulkaasi xoogga lagu boobay waxaad dhegaysan doontaan kelimad uu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka jeediyey mucaskar loo soo xiriyay ciidamada mujaahidiinta qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah safiirka maraykanka ee soomaaliya ee saraakiil ka tirsan africom oo maanta ka degay garoobe lana kulmay madaxda maamulka riddada ah ee puntland maxaa natiijo oo ka soo baxay kulankaasi warbixin ayaad maqli doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab oo bogaadiyey weerarkii dhowaan magaalada kismaayo lagula beegsada ciidamada maraykanka iyo toogashadii lagu laayay yahuudda ee ka dhacday magaalada alqudus waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa maamulka etoobiya ka dhisay soomaali galbeed oo kordhiyey dhibaataynta bulshada qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii adaleynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalka maahir ayaa barnaamijka caawageela qaybgeli doona adna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonna waxauu noqonayaa mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa bogaadiyey weerarkii dhowaan magaalada kismaayo lagula beegsaday ciidamada maraykanka iyo toogashadii lagu laayay yahuudda ee ka dhacday magaalada alqudus qodobkaasi sidoo kale safiirka maraykanka ee soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan africom oo maanta ka degay garoobe lana kulmay madaxda maamulka riddada ah ee puntland waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed hayaa maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa alqaacidada jasiiratul carab oo bogaadisay weerarkii kismaayo ay mujaahidiintu kula beegsadeen ciidanka maraykanka muasasada almalaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul carab ayaa baahisay bayaan lagu bogaadiyey weerarkii dhowaan ka kala dhacay garoonka diyaaradaha ee kismaayo iyo magaalada al qudus kuwaas oo lagu beegsaday yahuudda iyo maraykanka bayaanka ayaa lagu yidhi waxaan ummadeenna muslimka ah ugu bishaaraynaynaa howshii ay qabteen geesiyaasheeda baytulmaqdis xilli laba ka mid ah geesiyaashaasi ay magaalada gumaysiga ku jirta ee alqudus dil iyo dhaawac ugu geysteen tiro ka mid ah sahayanada allahna ay la kulmeen kadib markii ay yahuudda dhadhansiiyeen wax ka mid ah dhibaatada ay ku hayaan ehelkeena khaza waxay sidoo kale mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab bogaadiyeen weerarkii dhowaan ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo kaasi oo khasaare isugu jiraan naf iyo maal lagu gaarsiiyey maraykanka waxaana lagu yidri waxaan sidoo kale guud ahaan ummadeenna si gaar ah walaalaheenna soomaaliya ugu hambalyeynaynaa amaliyadii nawciga ahayd ee ay ku beegsadeen dhufayskii shaydaanka ee xarunta taliska maraykanka ay ku lahaayeen garoonka kismaayo waxaan allaah uga mahad celinaynaa in uu u suurageliyey beegsashada maraykanka oo ah halbowlaha sahayanada burburinta gaadiidkooda gaashaaman iyo xaruntooda taas oo ay sii dheer tahay in ay dhimasho iyo dhaawac gaarsiiyeen ameerikaanka waxaana fadliga allaah ee weyn ka mid ah in uu mujaahidiintaas u adeegsaday naafaynta mid ka mid ah acdaada ugu daran ee ay leedahay ummadda muslimka ah ayaa lasii raaciyey bayaanka dhowaan ay ahayd markii camaliyad nowci ah oo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo lala beegsaday xarun ay ku sugnaayeen saraakiil iyo ciidamo ameerikaana waxaana howlgalkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaar ka mid ah saraakiisha iyo ciidamada maraykanka sidoo kale weerarka ka dhacay magaalada barakaysan ee alqudus ayaa lagu dilay toddoba ka mid ah yuhuudda halka lagu dhaawacay soddon kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen fariisiin maleeshiyada murtadiinta ah ay ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha ee degmada heliwaa ee magaalada muqdisho dhaawacu waa afar askari oo murtadiin ah oo uu ku jiro taliyaha fariisiinka oo lagu magacaabo cabdisalaam waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa safiirka maraykanka ee soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan africom oo maanta ka degay garowe lala kulmay deni madaxa maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta magaalada garowe ku qaabilay wafdi ka socdaa dowladda maraykanka oo uu hogaaminayo safiirka maraykanka ee soomaaliya richard reely ayna qayb ka yihiin taliyaha howlgalka gaarka ah ee afrika iyo taliyaha howlgalka gaarka ah ee bariga afrika war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka puntland ayaa lagu sheegay in kulankaasi waxyaabaha looga hadlay ay ka mid ahaayeen xaaladda soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga siyaasadda iyo la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada saraakiisha howlgalka gaarka ah ee maraykanka ee qaaradda afrika ayaa muddadii uu kulankaasi socday waxay sidoo kale shir duceed la qaateen qaar ka mid a saraakiisha maleeshiyaadka maamulka shaadaladirirka puntland sida lagu sheegay warmurtiyeedkan oo si gaar ah uga soo baxay xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada puntland kulamadan ayaa ku soo aadaya xilli khilaaf xoogani uu ka dhex aloosan yahay maamulada dabarilifyada ah ee garowe iyo muqdisho islamarkaana ay dhowr jeer fashilmeen isku dayo la rabay in la isugu soo dhoweeyo siciid cabdulaahi deni iyo xasan sheekh maxamuud waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka etoobiya ka dhisatay soomaali galbeed oo kordhiyey dhibaataynta bulshada guddoomiyaha degmada danood ee gobolka doolo ayaa waxa uu ugaarsi ku bilaabay dadka ku dhaqan degmadaasi kadib markii ay bulshadu ka cawdeen dhibaato uu maamulka ku hayo tani ayaa timid kadib markii xoolodhaqatada degmada ay horay u sheegeen in qofkii u soo waraab doonta ceelka degmada ay kiiba kala harayeen hal neef oo ari ah guddoomiyaha oo ka carooday cabashada ka soo yartay bulshada ayaa waxaa isaga oo ciidan wata uu isbaaro dhigtay waddada ay mari jireen dadka ceelka u waraab doonanaya isaga oo xabsiga dhigay tiro dhallinyaro ah waxay sidoo kale beegsanayeen cid walba oo ay uga shakiyaan in ay gudbiyaan cabashada la xiriirta dhibaatada ay ku hayaan bulshada xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna bashiir caawa waa inaga inta
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تهلوم نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
waa hagaag dhegaystayaal markan iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale caddaysay mowqifkeeda ku aadan dhulboobka xasan sheekh uu ka wada muqdisho dignin adagna u dirta cid weliba oo iibsata dhulkaas xoogga lagu boobay ku soo dhowaada kelimad uu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raaga sheekh cali dheer uu ka jeediyey mucaskar loogu magac daray sheekh maxamed mire taqabalahullah kaas oo loo soo gebagabeeyey ciidamo ka tirsan mujaahidiinta waxa uu sidoo kale sheekh uu kaga hadlayaa xaaladda khaza iyo dhibaatada lagu hayo muslimiinta
تبني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريء أبكتني صرخات الأيام وأنين تناما حول قيد لا أسير تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأماني لمدى زاه منيب هزتني نسمات الليالي
فتراءى ببالي طيف آلام مريض مريب أبكتني صرخات الأيام أياما
حول قيد وأسير يا قدسي يا نفائح نفسي
وعياط ربك يا أبو عياط ربك بجيلي جبل والله بدي اروح بجيلي بدي حسبنا الله ونعم الوكيل هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريض أبكتني أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام
عيناها نسفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح سألاها عن بقايا رؤاها أين يرنو مناها فأجابت للقدير
نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آه آلام مريض أبكتني أبصرني صرخات الأيام وأنين تناما حول قيد وأسير هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريض مريم أبكتني صرخات الأيام أياما
حول قيد وأسير هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريض أبكتني أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير حول قيد وأسير حول قيد وأسير حول قيد وأسير
قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحملنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين الله سبحانه وتعالى ayaanu mahadinayna jalla wacalaa nicamta uu noo galay ay ka badan tahay midaan soo koobi karno ama aan tiri karno marka allah subxaanahu wa tacaala ayaanu u mahadinaynaa awalan wa aakhiran waxaan leenahay allaahuma laka alxamdu xataa tardaa walaka alxamdu idaa radiit walaka alxamdu bacda alridaa ikhwatii fi alcaqiida allah subxaanahu wa tacaala sunankiisa kowniga ah waxaa ka mida sunno la yidhaahdo sunnatu tadaafuc sunnada wax iska celinta ama hardanka lagu magacaabo ayaa ka mida sunanta alle subxaanahu wa tacaala ee kowniga ah hardankaas oo u dhaxeeya xaqa iyo baadilka u dhexeeya ka soo bilaaw markii nebiyullaahi aadam calayhi salaam ilaahay uu uumay cilmina ilaahay ku sharfay allahna subxaanahu wa tacaala malaa'igta u sujuudsiiyey oo u sujuuda uu amray ibliisna uu diidey maalintaa marka laga soo bilaabo ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala koonka uu ka duubo oo ugu dambayso nabiyullaahi ciisa iyo dajaal ay ugu dambeeyaan sunnadaa way soconaysaa u dhaxaysa xaqa iyo baadilka ilaahayna sida aan sheegay aayaddan ku bilaabay haddii waxaa weeye aysan sunnadaa jiri lahayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ee muslimiinta ahlulxaqa ah ahlu baadilka uusan ku difaaci lahayn arradu way fasaadi laheeday aayadkaa la mida ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacd lahuddimat sawaamicu wa biyacun wa salawaatu wa masaajid wa masaajidu yudkaru fiiha smu llaahi kahiira walayansuranna allaahu man yansuruh ina allaha laqawiyun casiiz aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu asalaah wa aatawu azakaah wa amaruu bilmacruufi wanahu can ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wacd allaahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati layastakhlifannahum fi lard layastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay'a haddaba allah subxaanahu wa tacaala sidaad aayadda ka dareemi kartaan tamkiinka iyo nasriga muuminiinta la siiyo ilaahay wuxuu ku xiray subxaana wa tacaala shuruud ayuu ku xiray shuruuddana waxaa ka mid a aliimaan bikulli macaaniihi macnii iimaanka macaanihiisao dhan wa bikaafati arkaani iyo arkaantiisao dhan in la helo alla wuxuu ku xiray mumaarasata camali saalix bikulli anwaacih camal saalix oo dhanna in lala yimaado wa taxqiiqi alcubuudiyati ashaamila cubuudiyo shaamilana alla in loo xaqiijiyo wa muxaarabati ashirki bikulli ashkaalihi wa anwaacih shirki oo dhanna in lala diriro nooc kasta oo uu leeyahaba ikhwaani maantay waxaa tusaale noogu filan khaza maanta waxaa ka jira walaalaha reer falastiina muslimiinta maanta waxa lagu haayo ayaa tusaale noogu filan reer khaza waxaad ogtihi muddo laba sano wax yar dhiman ayaa waxa weeye laba silaax oo kala daran yaa lagu lagu hayaa silaaxa baaruudda iyo madaafiicda oo waxa weeye cir dhul bad berri meel kasta looga ridayo dadagteen guryahoodii say u hoobanayaan carruurta yidhi say u gogo'ayaan dumarku say u baaba'ayaan waa yeelka sida loo ihaanaynayo waxaa ka daran silaax kale oo kaa ka khatar badan oo la yidhaha silaaxa juuca ama gaajaysiinta bad laga soo xiray berri laga soo xiray meel kasta laga soo xiray biyihii laga gooyey korontadii laga gooyey waa silaax ka daran midka waxa weeye madaafiicda ka daran walaalayaal arrinta kasa waxaan ka baranaynaa arrimo badan arrinta ugu horraysa ka baranayna waxaa weeye aafada iyo ayaan darrada ka dhalatay kala qoqobka ummadda muslimiinta in waddamana loo kala sameeyo xuduudna loo dhigo dhibaatada ka dhalatay ee kuwa maalin la baabi'inayo ciraaqaa lagu duulay inta kale maxaa la yidhi fiirsada afghanistaana lagu duulay inta kale maxaa la yidhi fiirsada marka intaa ka dhiidhi weyn maxaa la sameeyey maanta waa la falastiin haye ha la baabiyo khariidadda ha laga tiro maxaa yeele annagaa nagala arkay damiir la-aanta marka aafada kala qoqobka annagana maanta maxaa la rabaa waddankii yaraayee soomaaliya dhihi jirna waxaa la rabaa hee in labaatan loo qaybiyo tii horaana ku gubannay oon ku rafaadsanna waxaanu ka baranaynaa oonu arkaynaa waxaa weeye cadaalad darrada xeerarka iyo qawaaniinta reer galbeedka iyo waxaa la yidhaahdo qaramada midoobey iyo baanbaanta la sameeyey cadaalad darrada waa ka baranaynaa iyo dulmiga ay leedahay waana da'bi soo jiri jira weligiis gaaladu qawaaniin kasta hadday samaysato haddii muslim wax yar oo nacfi uu kelayo qawaaniinta waa la baabiya waa taarikh soo jirta soo fiirsha abujahl iyo tay dhigteen reer mako iyo tan maanta waa usula shigo waxay ku magacaabi jireen hay-adihii xuquuqda bani aadamka ama xuquuqlisaankaay ku magacaabi jireen ee markii gaal la taabto qaylin jiray nin culimaa adkoor wuxuu yidhi xuquuqul insaan haddaad maqashaan asha ku jirtaa aljinsiya maahan alcahdiya waayo oo maxaa loo jeedaa alinsaan alkaafir insaanka kaafirka weeye xuquuqul insaanka loo doodo muxuu yahay alinsaan alkaafir le waay kan gaalkaa waay marka waxay caddaysay reer galbeed qiyamkooda been tahay in wax ka soo qaad uusan jirin xuquuqul insaan waxaa la yidhaahda inay been tahay hal gaal maanta haddii la taabtana hee waa jariimatu lam tukhtafar waa jariima aan la dhaafayn cibaadatu ummata kaamilana maxay tahay waa qadiyatu fiiha nadar qaramada hosiim hala fiirsho xitaa waxay maraysaa lama cambaarayn karo wax kale iska daa war soo dhaaf lama cambaarayn karo waxaanu ka baranaynaa xaqiiqda xukuumaadka iyo madaxda dawaaqiidda ah ee dusha nagala saaray ee waddamada muslimiinta u talinaysa iyo siday dabadhilifka ugu yihiin gaalada muslimiintana ay gumaynayaan waxaana ku filan tasriixaadka maanta reer galbeedka ay bixinayaan bis iclaamkooda ay bixinayaan oo la leeyahay dowladaha xukuma waddamada khaliijka iyo waddamada muslimiinta sheeganaya xukuma ayaa waxaa weeye netanyahu waxay kala talinayaan suu falastiin u barakicin lahaa nasaa'ixay siinayaan caafimaaday siinayaan daaway u geynayaan huba diyaarada lagu dadara muslimiintina waa la gaajayna baabina marka dhibaatada ay nagu hayaan murtadiinta dusha naga saaran iyadana waxaan ka baranaynaa reer khasaan ka baranaynaa tusaalena waxaa idinkugu filan midka annaga maanta dusha nagala saar xasan baahane yaa tusaale nagu filan waxaad og tihiin may shan iyo tobankeedii markii la doortay maalintii ku xigtay ee lix iyo tobankii waxaa looga yeedhay xalane isla markii maraykanka uga yeedhay oo yuhuudda ka ah aabbaheed ba ah awaamiraa la soo siiyey diyaarsan waxaa la yidhi waxaa la rabaa islaamka inaad tirtirto qalabki waa diyaar hubki waa diyaar qaabkaa uga dagaal laheda waa diyaar wixii o dhan waa iskor saar yihiin dhaqaalihii waa kan haye ku dhawaq soco toddobiyo tobanki sideed iyo tobankiiba waa ku dhawaaqay wuxuu yidhi islaamkaan tirtiraynaa waa baabi'inaynaa waxaa weeye maxaa la yidhahdaa dagaal maxaa dhaqaale dagaal fikriya dagaal milateri waxoo dhan baan ku qaadaynaa falilahi alxamdu maraykan iyo turki gaala madow gurguurte wixii oo dhan iyagoo isla socda maxay soo qaadeen wixii tabartoodahaa wixii tabartoodahaa ayay soo qaadeen afar sanoo waxar dhiman saddex sana iyo xoogaa maanta intay joogtaa marka maantay intay joogtaa ilaah baan ku madnayna subxaana wa tacaala dhulkii ay shalay ku soo ordeen oo diyaaradaha maraykanka iyo turkida iyo waxa weeye ku soo kaxeeya murtadiin caddaan iyo madow gaalo dhan isku soo bahaysteen waxay sacbiyaan oy orriyaan oo idaacadaha ka qayliyaanba saddex sane iyo qadaadiic maanta intay joogtaa meeshii ay ka bilaabeen biyuhu waa uga soo dhawaadeen waxaa kaloo marka ka dhashay jabkii gaalada qadiyad kaloo marka la qarin jirana waa soo baxday oo maxay tahay nimankii isbaysiga saliibiga ah ee hadda loo bixiyey ee yuusom loo bixiyey innagu mujaahidiin haddaan nahay muslimiin muslimiintao dhan maxay ogaayeen hadafka ay leeyihiin oo ah inay nasaarada iyo kiristanka faafiyaan soo mahayn laakiin dadkaa loo qarinayo falilahi alxamdu maanta markay jabki soo baxay murtadiinta ay jabeen gaaladina ay arkeen hadafkoodii inuu meel cidlaaya waxay bilaabeen si deg dega in waxaa weeye ay hadafkoodii u hirgeliyaan in shawaaric ay la soo istaagaan bibalka waxaa weeye in saliibkii bannaanka la soo istaajiyo dadaaliina ay ku bixiyaan sidii ujeeddada dhabtaaheeday ay waddanka u yimideen oo ahay faafinta kiristaanka inay bannaanka soo dhigtaan si cad weliba aan gabasho lahayn waxaa ku filan dadka waxay dadku wada arkeen baraha bulshadan la dhigay soo dhigaan gaalada weliba muuqaallo tusinaya ciidamada saliibiyiinta uganda ee soo weeraray magaalada beriire oo wata saliibka iyagoo muujinaya in dagaalkoodu yahay mid saliibi ah baalka iga wata saliib kor u wada markay dagaalka berir hadda ku soo qaadayeen saliibkay soo qaateen caadi marka waa muujiteen koray u haystaan maxay caddaynayaan marka dagaalkoodu inuu yahay dagaal saliibiya inuu yahay taliyaha ciidamada uganda ayaa isaguna bartiisa wuxuu soo dhigay inay ciidamadiisu dagaal uga jiraan soomaaliya ayna difaacayaan baybalka iyo maxaa laha wuxuu yidhi istallaabta ama kiristanka oo ilaahooda u yaqaanaan yuweyni musafirne maxaa ogeyda hor muxuu yidhi wuxuu yidhi waxay nagu eeday inaan kufaarnahay wuxuu yidhi hah kufaar waan nahay dhulkaas soomaaliyana waa dhulkee dhulkii kufaarta waa yidhi annagaaba iska laba marka maantay waxay noqotay wixii shala dadka laga qarin jiray falilahi alxamdu inay bannaanka timaado oo waxa weeye bannaanka lasoo dhigo oo la qarin waayo waxaan bulshada soomaaliyeed aqoon-yahankeeda waxgaradkeeda iyo culummadeeda ugu baaqaynaa inay ka dhiidhiyaan arrintan oo ay bulshada ku baraarujiyaan halista ku gedaaman ee uga imaanaysa cadowga saliibiga ah iyo xukuumadda maqaarsaarka ah ee ku daaban marka waxaan leenahay cid kasta oo wax garanaysa noocay doontaba inay maanta ka dhiiso arrintaas ka dhiidhiso dad kale ay ku baraarujiso waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mida xamar waxa ka socda maanta dhulboobka xase gurguurta uu ku haayo soomaalid muslimiinta soomaaliya uu ku haayo dhulboobkaas oo aysan jirinin cid ka badbaaday cid ka badbaaday aysan jirinin hadday tahay hanti caama hadday tahay mid khaasa hadday tahay goobo cibaado sida masaajid waxaa la midkaa hadday tahay goobo waxbarasho hadday tahay goobo caafimaad iska daaya hadday tahay qubuuro meel ka badbaaday boobka xas- boobka xasan gurguurte haba yaraatee ma jirto waxaad maqlaysaan maalin kasta islaamo waa yeelaah odayaala waa yeelaah gurigoodii cagaf la geliyey idaacadaha ka ooya warbaahinta ka calaacalay haddaba waxaan leenahay cid kasta oo runtii ku lugu yeelata arrinta iyada ah ee waxa weeye ka qayb qaadata dhibaatada loo geysta dadka muslimiinta ah hadday askari tahay haddii waxa weye mid madax sheegta ay tahay haddii oda dhaqameed uu yahay nooc kasta uu yahay mujaahidiintu insha allahu tacaala ma cafin doonaan biidni illahi tabaraka watacaala waxaan u sheegaynaa shacabka banaadir in dhul la boobay aanay dhisan karinin cid aan ka ahayn qofkii lahaa marka hore haddii uu ahaa dhul dowladeedna aan lagu tagrifali karin oo weligii uu ahaanayo caamka uu ahaan doono intii dowlad sharciya oo ilaahay kitaabkiisa ku dhaqaysa ay ka imaanayso sidaas inuu ahaan doono dhul dowladna uusan iska bedeli dooninin inay ku tashtaan allah idankii dulmigu waa suuli doona cadaaladdii islaamka ayaana dhulka ku soo noqon doonta biidni illaahi tabaaraka wa tacaala Ga- gaalada allahu akbar gaalada iyo kuwa ka- kabaqaadka u ahna way jabi doonaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala markaas ayuu qof walba oo muslim ah oo xaqiisii la qaatay maxkamadda shareecada islaamka la imaan doonaa tabashadiisa madluumkana insha allahu tacaala loo gargaari doonaa daalimkuna waa la qaban doonaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaan halkan marka uga mahad celinaynaa allah subxaana wa tacaala ilaahaygi jabshay cadowga intaa la ekaa ee suukeenna bahaystay ayaan halkan uga mahad celaynaa allah subxaana wa tacaala waxaan leenahay ilaahayow adaa mahad iskale adaa gaalada naga guuleeyey awooddeena qaladana ma ahayn mahadinta alle kadibna waxaan halkan uga hambalyaynaa una mahad celinayaa ciidamada mujaahidiinta ee geesiyaasha ah ee waxaa weeye cadowgaa iyagaa u bardhigay waxaan leenahay jazaakum allahu khayra ilaahay shahaadadiinna ha aqbalo dhaawiciinana ha bogsiiyo asradeen- asradeennana iyo asrada muslimiintao dhanna ilaahay gacanta cadowga ka soo baxsho dhiiggiina waxaad u hurteen ood u bixiseen raayadaad tawxiidku inay sara marto dhiiggiina dhiiggiina iyo dheecaankiina waxaa u bixiseen in shareecada ilahay la tadbiiqiyo dhiiggiina iyo dheecaankiina waxaad u bixiseen in gabdhaha muslimaadka ahi ay xijaabnaadaan oo xijaabkooda sharaf ay ku xiraadaan dhiiggiina waxaad u bixiseen in masaajidii iyo manaaradihii laga dhigtay goob qayil oo lagu- qaad lagu cunaa laga dhigto inaad daahirisaan daahirisaan oo rijsigii iyo qurubkii gaalada ay ku haysay aad ka daahiriseen in jimcaha iyo jamaacadu ay masaajidkaa ku ognaato ayaad dhiiggiina u bixiseen dhiiggiina waxaad u bixiseen ummadda muslimiinta sharafkooda iyo cirdigooda in la ilaaliyo waxa aad qabateen wax la koobi kara ma ahan ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka idiin saaro ilaahayna subxaanahu wa tacaala awlaaddiina ehelkiina ha ku xifdiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ehelkaya ha idinkugu barakeeyo ilaahay subxana wa tacala aan weydiisanaynaa thabaad iyo sugnaanna inuu idin siiyo annagoo dhan ilahayna sugo subxaanahu wa tacaala sidoo kale waxaan halkan tahniyad uga diraynaa ayagana qoysaska muslimiinta ah ee waxaa weeye wiilashoodii iyo aabbayaalkood iyo walaaladood ay jihaadkaa ku baxeen iyagana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka ajir siiyo in waxa weeye ilaahay daraaddii subxaanahu wa tacaala ay naftooda wiilashiinni iyo aabbayaalkiini walaaladiin ay u bixiyeen waxa waye wax lagu bishaaraysta wey ilaahayna uga barya subxaanahu wa tacaala inuu shahaadada aqbalo idinkuna aad noqotaan kuway u shafiicayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu tilmaamay walain qutiltum fii sabiili illah ow muttum lamakfiratu min allahi waraxmatun khayrun mima yajmacuun adduunya oo dhan wax kastoo loo maxaa ka fiican ilahay dartiisa lagu dil ilahay dartiisa aad u dhimato waxaa kale oo halkan ka bogaadinaynaa qabaa'ilka soomaaliyeed ee wiilashooda mujaahidiinta ah hiil iyo hool la garab istaagay muddadii ay socotay xamladan ay soo qaadeen gaaladiyo gaala raacu ay soo qaadeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran runtii waxaad garab istaagteen wiilashiinnii xilliguu adkayday marna kama aydaan harinina xilli shiddo iyo xilli fudud midna kama aydaan harinina waxaad muujiseen in wiilashiinna mujaahidiin tahay ay wiilashiinna yihiin inay gacalkiinna yihiin inaad waxaa weeye garabkoodii aad tihiin ayaad muujiseen mujaahidiintuna insha allahu tacaala fadligiina ma iloobi doonaan waxaan leenahay asrada muslimiinta ah ee xabsiyada gaalada ku xiran walaalayaal waxaan isugu nimiday waxay ahayday allah dartii waxaana ku kala fogaanay allah dartiis waxaan idiin dadaarmaynaa sugnaasho taqwada allah subxaanahu wa tacaala iyo sabar waxa ugu weyn ee qof waliba oo idinka mid ah uu ka fikirayo ha ahaato keliye inuu allah subxaanahu wa tacaala oofsado isaga oo ku taagan jidkii aan ku ballannay waxaan halkan baaq uga diraynaa ummadda soomaaliyeed wiilashiinnii culimmadiinnii iyo odayaashiinnii waa kuwan halkan fadhiya waxa iyagoo hal saf ah ay la dagaalamayaan muddo rubuc qarni ah gumayse saliibi ah oo isu soo bahaystay iyo dabadhilifyo uu dalka ku tallaalay maanta dagaalka waa kala bax guushana way dhowdahay ka qayb qaata israacinta cadowga si aan dalkeenna u xoraysanno dalka oo idilna ay u gaarto ku dhaqanka shareecada allah subxaanahu wa tacaala ugu dambayntii waxaan u mahad celinaynaa idaarada mucaskaraadka macallimiinta iyo howlwadeennada walaalaha mucaskaraadka aan maanta martida u nahay runtii waxaad tihiin gurmadka ugu horeeya ay filanayso walaalihiinna muslimiinta ah ee furimaha dagaalka cadowga ilaahi subxaanahu wa tacaala uga soo hor jeeda waxaad tihiin waxaad tihiin rag lagu tashanaayo la soo fiirinaayo waxaan kaloo leenahay walaalaha macallimiinta iyo idaaradana ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalka iyo juhdiga ay bixiyeen miisaanka xasanaadka ha u saaro walaalaha ardada ah ee iyaguna intaa dadaalayay ee juhdiga iyo sabarka badan bixiyena iyagana waxaan leenahay wixii idinka baxay ilaahay miisaanka xasanaadka idiin saaro ilaahayna subxaanahu wa tacaala midaad ku faraxdaan maalinta qiyaamaha ilaahay idinkaga dhigo dhammaanteenna waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala hana wada cafiyo isku imaashadeennan iyo waxa weeye kulankeennan ilahay ha nooga dhigo kulan ilahay noogu naxariiso subxaana wa tacaala maalinta qiyaamahana noqdo mid aanu annagoo faraxsan aanu ka sheekaysanno ilahay ka dhigo subxaana wa tacaala mucasarkii sheekh maxamed mire maantay meeshaasuu ku xiran yahay وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo caawa intiisa badan aad ku dhegaysateen kelimadda uu mucaskarka sheekh maxamed mire uu ka jeediyey sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab barnaamijkiina waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu مفجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى